aqoon isweydaarsigun oo ka saabsan ajiheynta iyo qariiradeynta khilaafaadka hanagnagadawa iyo sidii lan sameeyi lahay istaraatiijiyada ku horseedasa khilaafaadka iyo adkeynta barnaamijkan reedhaliisiinta ayaa weliba ku qeybgalaya hay-ado ka shaqeeyan arrimo nabada iyo reedhaliisyo iyo martisharaf kala kaaseytii uusa dareeriya muddo sada maalamoodee madaxda mashaariicda wasaaradda arrimo gudaha dowladda hoose iyo reedhaliisyowka koonfur galbeeda cabdirasaaq yare maxamed iyo ku warbiya faa-iidada iyo bulshada soomaaliyeed iyo in lata barnaamij kunga dhibaatooyinka wadanka soomaaliya gaar ahaan deegaanadan koonfur galbeed kaga aaday workshopkan waa workshop oo tijaabo ah oo pilot ahaan ah oona muxuu ahaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed iska kaashanayaan sidii loo heli lahaa xalinta khilaafaad oo casriyeysan oo nidaamka loo uruuriyo daafada nidaamka khilaafyada waddanka ku jira muxuu ahaa loo uruuriyo loo keediyo taariikh loogu sameeyo nidaam waxaa jiro ay u wajahaan xalinta khilaafaadka ama shaqooyinkaas ay wataa marka si si arrintaas loo hormariyo wixii hal meel loogu wada duulo amarka fursad fiican ay baxday in dadaaladaas oo dhan la mideeyo khilaafka wadankan soomaaliya ka jira iyo khaasatan deegaanada kukalbeedna meel muxuu ahaa laga galo oo nidaam loo raaco yeesha ayaa workshop ku saabsan yahay waxaa kasoo qaybgalay dad aad u fara badan oo arrimahan lagu kuleh ama stakeholders ah waxaa laga socdaa puntland waxaa laga socda dowladda soomaaliya waxaa laga socda hay-adaha caalamka waxaana ku mid ee ku-qaybgalyaalka tababarka jiheynta iyo qariiradeynta khilaafaadka iyo weliba yo ku hadleena waliyaawo iyo kabaradenga tababarka intiusa dareeriya imayl alay jaal cabdiraxmaan waxaan ku socda wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowladda koonfur galbeed mayba idinka faraxsanaa in uun mayb waa qayb kuhaana trainingka mise workshopkun muddo saddex bere inin dareera waxyaabaha ku bandhigkaayna aaraadan mise walkan nin ku dhibani waxyaabaha casharada inana baray may qayb ku haytay qaabka conflict navigatorka qaabka colaadalan halliyow idanan ka faraxsana tiimka wasaaradda arrimaha gudaha dadka oo khubrada casharadan imbiyahan sidan iyo ednb
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashraf alambiya walmursaliin ama bacd magaaga milre maxamed cabdulaahi oo ku socda ururada bulshada gaar ahaan biowomen weliba nin socday training oo geekan hayti maalintii saddexaad lambeer horeyn han qaadani trainingkaas yaa waliba laka baradaay mise hooga laka saaray si lunku hortaga lahaay dhibaatooyinka meelaray siildandeer halwaaraw saas oo kale waliba satoosan ka baranay sadiidi berusineyn socday programkan walayata conflict mise dhibaatooyinka walayata walayo sababow sidii lan xali lahaay conflict wala root causes eh saas oo kale may ballanfiiriyay deegaanada oo kale meelo oo may laraay ka shalbadayin dhibaatooyinka wayba la suubiya la analyse gareeyay noocyadii dhibaatadii ata saas oo kale sidii lanku hortaga lahaay marka trainingkaasi oo xaagaasintay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed yawayhayka oo faa'iido weyn la bulshadan tange trainingka waliba laxan xulay macalimiin oo aid saameyn le effective oo very experienced eh